muddo toddobaadyo ah oo muran siyaasadeed uu haleeyo xildhibaanada golaha shacabka waxay maanta yeesheen fadhigoodii caadiga ahaa ajandaha wuxuu ahaa miisaaniyadda dowladda laba kun sagaal iyo toban xilli ay ka harsan tahay saacada kooban haddana guddoomiyaha golaha shacabka imaankiisa kama marneen marxaladii lasoo maray wuxuuna hadaljeedin uu sameey kusoo hadal qaaday xaaladii lasoo maray intay taagneed muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshin laga keenay madaxweyne maxamed cabdulaahi waxaan ka qaadanaynaa isfahamwaaga dhacay cashar weyn oo aan ugu nabadgeli doono khilaaf kale muddada nooga dhiman xilhaynta baarlamanka tobnaad waxyaabaha sababay dood sharciyeed oo ay ka mid tahay qabyanimada dastuurka xeroosaadka oo dib u eegis aan lagu samayn ilaa labadi kun iyo saddex iyo tobanka hay-adihii garsoorka iyo fasiraadda dastuurka oo qabyo ah qaarna aysan dhisnayn go-aanada aanu qaadanay waxaa hubaala inaysan noqon mid garab ka qoslisa marka la raadinayo xal siyaasadeed mar walba waxaa lama huraan ah in wax la isku miisaamo oo la qanciyo aragtida kala duwan intaas kadib xildhibaanada ayaa gudagalay ka doodista miisaaniyadda iyadoo guddi aada u dhalilay hanaanka maaliyadda dhowaanna wax kubadda laga sameeyey xildhibaanada hadle qaarkood ayaa dalbanayay in miisaaniyadda la ansixiyo si howlaha dowladda usii socdaan xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig ayaa qaba miisaaniyaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha qaranka muhiimka u ah lana doonayo inaanu kadib dhicin xilliga loogu talagalay procedure dheer baana u dhiman haddii golaha baarlamaanku ansixiyo ilaa madaxweynuhu ka saxiixa procedure bay kusii jiraysaa xildhibaan guuleed aydarius cige ayaa su-aale hordhiga wasiirka maaliyadda guddiga maaliyadda iyo guddoonka golaha shacabka su-aalahaas oo ku qotamay degdegsiimada ka muuqata miisaaniyadda iyo ansixinteeda wasaaradda maxaa ku buraya haddii aynu shan maalin shaqo si wanaagsan uga doodno guddiga aragtiyaheenna siino wax wanaagsan oo soomaali isku raacday oo oo wanaagsan oo tifatiran lasoo saaro maxaa ku buraya ma deeqaha dib laydinka dhacaya ma maxaa jira bal noo sheega sababta timelineka loogu carareeyo ka kooban soddonka december loo looga dhigay xilli saambuse laga eedaamay camala dowladda soomaaliya ayaa muddadii labada sano ay jirtaan qaadan wax shaqaalo dowladeed ah taasi oo ka mid ahay sharuudaha deen cafinta sida uu dhowr hore u sheegay wasiir beyle waxaase su-aale ka keena xildhibaan daahir amiin jeesow oo maanta hordhiga wasiir beyle oo fadhiya golaha inkastoo markii dambe codbaahyaha laga haray xilli doodiisa ay sii socotay xildhibaan daahir mar walba waxaan ansixinnaa mashaariic la fulinayo xaggee laga fuliyaa mashaariicdan hal marna nooma ay ma adna sheegin ma adna noo sheegin meel hebel ayaa ceel laga qoday meel hebel ayaa isbitaal laga furay ilaa miisaaniyadda aan soo akrinay kaligaa ma aha xataa kuwa dawladdii muxuu ahaaye baarlamaankii sagaalaad dawladdeenna maanta waxay jeersanaysaa februaayo sideedeeda laba sano baarlamaankana waaba waa laba jersaday laba sano hal qof oo shaqaalo ah lama qorin bajed looma haayo qaranka uu ceeb ku yahay amniga uu ceeb ku yahay xildhibaan sekeriye xasan cali ayaa ka dalba wasaaradda maaliyadda in marka hore ay keento khisaab xirka miisaaniyaddii tan ka horreysay ka hor intaan tan la ansixin guddoomiye muudey wuxuu halkaan nooga sheegay miisaaniyad lasoo celin karo ama la ansixin karo inaysan jirin ayadoon xisaab xirkii laba kun toban iyo toddoba aan la keenin baarlamaanku ama guddoonka baarlamaanku waxa uu go-aamiyeen oo wax baarlamaanku ay qaateen wax kasta oo annaga aan meel marino waxaa la rabaa in la dabagalo oo ay shaqeeyaan sida aan la soconno xisaab xirkii laba kun toban iyo toddobo guddigii maaliyadda way fadhiisin kari waayeen waxay sababtay in dib loogu celiyo wasaaraddii ilaa haddana wasaaraddii la maqan tahay halkaan guddoomiyihii bangiga lacag wuxuu ka akhriyey oo lacagtii murun ka jiray oo la yidhi waxay ku jirtaa external account habraacii halkan ay ka sheegtay habraac sharciga waafaqsanaa ma ahayn oo ay lahayd shan malinaa wasiirku iga dalbaday labo iga dalbaday lacagtii saas ahayd balansigii ka haray oo oo halkan loo kugu sheegay inay shan iyo toban tahay shan iyo tobankaas miisaaniyaddan hadda la wadana kuma jirto miisaaniyaddii laba kun toban iyo sideedna kuma jirin marka waxaan rabnaa lacagtaas intii ay sheegeen ayagu nooca habraac kastaba ha ku isticmaalaane baalansigii haray halka uu ku dambeeya noo sheegaan baa rabaa berrito axad ah ayaa loo ballamay si aanbaqaadista ka doodista miisaaniyadda laba kun sagaal iyo toban waxaana hadda dib isku laabanaya guddiga miisaaniyadda baarlamaanka iyo wasaaradda maaliyadda waxayna tani imaanaysaa iyadoo dhowaan guddi aada u dhaliilay wasaaradda maaliyadda iyo hanaanka lacagta wax kubedel lagu sameeyey cabdulqaadir okey v o a muqdisho